wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhagax dhigtay kanaal biyood waxaanay ka dhagax dhigtay deegaanka qaamqaam kaas oo baahi weyn ay u qabeen bulshada deegaankaasi waxaa loogu talagalay in biyaha uu siiyo beeraleyda dhanka waqooyi ee magaalada kismaayo madasha lagu dhagax dhigayay waxaa joogay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ugu horreeyay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo maamulka deegaanka qaamqaam iyo marti sharaf kale ugu horreyn gudoomiyaha deegaanka qaamqaam ayaa waxa uu ka hadlay kanaalka la hirgelinayo ee hirgelinaysa wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland isagoona bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan kanaalkaasi loo hirgelinayo waxaa maanta farxad weyn noo ah dhagaxan aan dhignay ee ku saabsan mashruuc biyood loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan ilaa iyo shan boqol oo qof ay ka faa'iidaystaan dhulka laga samaynaya ee laga dhisaayana kaa aan dhex taagannahay ee qallalan ah muddo kadibna aan rajaynayno isagoo qoyan qudaari ku taallo gelley ku taallo geed midhood ku yaallo si fiican looga faa'iidaystay inaan haddii allah awoodda lihi oggolaado arki doonno haddii allahu idmo dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed xuseen maxamed ayaa dhankiisa ka hadlay hirgelinta kanaalkaasi in maanta heerkan uu soo gaaro waxay noo tahay farxad maanta bilow fiican ayay noo noqonaysaa waxaana rajaynaynaa insha allah in dadka ka faa'iidaysanaya oo sida guddoomiyaha carabaabe shanta boqol gaaraya in ay si wanaagsan uga faa'iidaysan doonaan joogtana loogu kormeeri doonaa inay ka faa'iidaystaan ma rabna in biyo waraab la sameeyo dadkeena ay ka faa'iidaysan waayaan marka waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala in la dul joogteeye in barnaamijkan uu taabagala shaqaalaha ka shaqeeya joogto ah oo diyaarsana jira marka waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid ku dayasho mudan maanta biyahan halkan in la soo gaarsiiyey dad iyaga isxilqaame ama aan la taageerayn waxay ku tahay caqabad marka inay intaan soo gaaraan dadkan ay ka faa'iidaystaan ilaa iyo hal kilomitr iyo bar iyo wax ka badan gaaraan biyo webiga laga soo jiiday waxa weeye waa aran guul ah waan rajaynaynaa inuu ay ka faa'iidaysan doonaan dadkii barnaamijkan loogu talagalay inay ka faa'idaystaan oo deegaanku ku jiro wax la dhahayo ma jiraan kanaalkan ma imaraayo iyo inta lasoo marsiinayo dariiqiisi maaha waqti dheeraa la soo geliyey maanta gebagabuu joogaa kanaalkii inuu miro dhala halkii haanta laga dhisayo ilaa dhowr bilood lacnay isbedelo fara badana lagu sameeyey goobtii markii hore looga talagalay in la gaarsiiyey tan ma ahaan waa laga bedelay marka dadaal badanaa la gelay ma rabna marka dadaalkaasi in si cashwaay ah uu ku fishilmo marka dadka beeraleyda ah waxaan ugu baaqaynaa fursad qaali ay haystaan waa fursad dahabi ah inay ka faa'iidaystaan